magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose oo ay ka socdaan qorshayaal lagu soo celinayo bilicda magaaladaas dhismayaal wadooyin laami ah oo ay magaaladu yeelaneyso ayaa waxaa loogu baaqay bulshada ku nooli inay ilaaliyaan islamarkaana ay ka shaqeeyaan bilic soo celinta magaalada iyo nadaafadeeda gudoomiye ku-xigeenka degmada kismaayo ahna xogayaha degmada daahir xuseen cabdi ayaa bulshada ugu baaqay inay ilaaliyaan nadaafada magaalada waxaan rabnaa halkan inaan kusoo gudbino fariin fariintaas oo ah barnaamijka magaalada ee la sameeyey biyomareennada biyomareennadu waxaad ogtihiin muhiimadda caafimaad muhiimadda bilicda magaalada inta muhiimadooda inoo leeyihiin waad garan kartaan markay biyuhu inoo fadhiisan jireen iyo hadda waxaa u dhexeeya waad garan kartaan dhiriijyada aan samaynay ee dowladda hoose ay samaysay waxaa la caadaystay in qashin lagu shubo dadka qashinka ku shubayana kow waxaa ka ah geerashyada iyo meheradaha carwooyinka meheradaha cunnada kuwa shaaha iyo dhammaan meheradaha kusoo jeeda meelaha dhirajyadu ay maraan saaka olole inaan ku qaadnay ololahaasoo ay sameeyeen shaqaalo boqol ah oo ay degmadu leedahay iyo boqolaal lagu xoojiyey oo iskaa wax u qabsaa oo xaafadaha degmada kismaayo aanu ka keennay dhiris walba in lagu jiro oo dadka mutadawiciintaa iyo dadkaa shaqaalaha ee tabarta yar weliba waxa yar degmadu ay siiso ay ka shaqaynayaan wixii aad ku gurteen baanu ka soo saaraynaa dad mutadawiciin aana ka soo saaraya cidda muhiimadda koowaad u leeyahayna waa meheradaha kusoo jeeda oo biyaha uu ka qaadaya iyagii baana aasaya waxaan leenahay dadka meheradaha haysta kusoo jeeda biyomareennada meel kasta oo biyomareenkaasu maro qashinka aad ku shubaysaan ha laga daayo geerajyadu waxa ay ku shubahayaan ee taayirada u horeeyaan ee wasakda olyada iyo wasakaha kale lamidku ay ka mid yihiin ee kaartoomadu ka mid yihiin biraha ay ka furfurtaan geerashadu ha ka daayaan maqaaxyaha cunooyinkuna bulaacadda ay ku shubayaan ee urinaysa iyo kaartoomada raashinka ay ka furteen ay ku ridahayaan ha ka daayaan meheradaha carwooyinka ah iyo kuwa shidaalka gada ee iyaguna kusoo jeeda waxa ay ku shubayaan ha ka daayaan haddaad ka dayn weydaan meherad kasta oo aan horteeda dhirinijkii oo xabaalan ku aragno tallaabo sharci ah oo ganaax iyo inay banneeyaan ah baa laga qaadayaa dhammaan dadweynaha reer kismaayo nadaafadda magaalada heerka ay nala marayso iyo sidaan ugu dagaalamayno waad ogtihiin waxaan leenahay nadaafadda caafimaadka bilicda quruxda wanaagga degmada kismaayo ee ay dowladda hoose iyadu hayso ha lagala shaqeeyo hana la joojiyo qashinka aada dhirinashada ku guraysaan qashinka aada banaanka dhigaysaan dhagaxa aada hor tuuraysaan laamiga iyo wadooyinkiina eed guryihiina uga dhigaysaan difaaca biyaha lagu shubaya laamiga dhammaan waxyaabaha qashinka laamiga aada ciidda ku rugaysaan ee aada guryaha ka dhex dhisanaysaan ha la joojiyo wardigniinta degmada qaata haddii aada qaadan weydaan wixii ka yimaada ee ciqaab ah ee ganaax ah ee tallaabo dowladeeda idinkaa mas-uuliyaddeeda qaadaya aada iyo aad baadnuu mahadsantihiin wabilahi towfiiq